doctor xuseen yonis kusoo dhawow idaacadda v o a laantafka soomaaliga marka xigta maxaa ka socda magaalada kabul waxaan la soconnaa in ciidamada taalibaan ay hareereeyeen amba ay gudahaba usoo galeen magaalada kabul maanta aad bay u kacsanayd inkastoo wixii ka dambeeyey duhurkii ay xaaladdu aad moodo inay xoogaa waxaa jiray yani shaqaaqo aad u sareysa maanta iyadoo markii hore lasoo sheegay in taalibaanku ay soo galeen magaalada islamarkaana ay u socdaan dhanka madaxtooyada laakiin arrintaa markii dambe waxaa la xaqiijiyey inaanay militariga aanu soo gelin gudaha laakiin ergo ka socotay taalibaanku inay dhanka madaxtooyada inay ay shir ku lahaayeen koox wadahadal la gelaysa dowladda marka taalibaanku iminka magaalada ay ku hareereysan yihiin waxay sugayaan dowladda iminka inay iscasisho xukunkana inay nabad kula wareegaan marka magaaladu aad bay ukacsan tahay dadku way baqanayaan goobihii maxaanku wadha adeegyada laga heli lahaa bangiyada iyo iyo goobihii ganacsiga intaba way xinaayeen ciidamadii booliska iyo trafikada meelihii ay joogeen way baneeyeen iyagoo ka baqaya taalibaanka inay inay la wareegaan marka baqdin badan baa jirta dadku waxay u ordayaan dhanka airboortka si ay dalka uga cararaan oo markaa wixii heli karayay dalkugal wadamadan dariska ah waxay raacayaan diyaaradaha markaa jooga si ay dalka uga cararaan waxaa la sheegayaa in dowladdu ay isdhibtay islamarkaana ay dooneyso in xilka ay ku wareejiso taalibaan arrintaasi maxaynu kala soconnaa
dowladda militarigii ay ku tiirsanay horta quwad ahaan waa la baabiyey oo maxaanku idhahdaa wax dambe oo awood iyo military oo awood ay ku hadhay ma jirto dhanka dowladda marka iminka waxay ka faa'iidaysanayaan joogitaanka ciidan maraykan ah oo xalay yimi kuwaasoo tiradooda saddex kun ilaa iyo shan kun lagu qiyaasay islamarkaana xalay ilaa iyo maanta oo dhan daadgureynayay dadka iyaga u shaqeeya oo safaaradda kala shaqeeya marka joogitaankooda waxay kaga faa'iidaysanayaan inay wada hadal la galaan qolooyinkan taalibaanka marka obviously waxaa muuqataa dowladdu meeshan si toos ay uga baxayso laakiin ma taalibaanka ayaa xukunka toos ula wareegaya mise maamul ku meel gaar ah oo oo saameyn weyn ay taalibaanku ku leeyihiin ayaa la dhisayaayo awoodda lagu wareejinaya labada arrin unbaa la isku hayaa mooyaane dowladda wax kale oo u hadhay oo mataqaana oo mataqaana kusii joogi karto ma jirto diblomaasiyiintii ee dalalka shisheeye ee ka joogay kabul iyagoo xaaladooda waa sidee
marka laga reebo diblomaasiyiinta ruushka oo sheegay iyagu inay sii joogayaan oo damaanad ay haystaan dhammaan diblomaasiyiinta reer galbeedka way ka baxayaan oo samada magaalada kabul ilaa iyo xalay ilaa iyo maanta ilaa iyo saacadan aan kula hadlayo waxaa mashquuliyey diyaarado noocan qumaadga uka ah oo oo kasoo daadgureynaya shaqaalaha diblomaasiyiinta safaaradaha reer galbeedka oo maraykanka ugu horeeyo geynayana madaarka weyn ee kabul halkaasoo ay diyaarado kasii qaadayaan marka diblomaasiyiin dalku way ka cararayaan way ka baxayaan waxaadna moodaa iyaga laftirkooda inay qabaan baqdin waayo taalibaanka maxaan ku idhahda cidna may filayn inay deg deg intaa la eg ay kusoo gaari karayaan magaalada kabul oo islamarkaana ay ku hareereyn karayaan
ugu dambeyn haddii taalibaanku la wareego magaalada u dhiman oo caasimadda ah ee kabul siduu u xukumi doonaad is leedahay maxaa ay dadku ka baqayaan hadday soo galaan ay haddii ay la wareegaan xukunkan iraade
taalibaanku waxay isku dayayeen dadka inay ay damaanad inay siiyaan inaanu dhici doono argos iyo maxaan ku idhahdaa cidna inaan loo raacan doonin inay dowladda usoo shaqaysay iyo inay reer galbeedku ay lasoo shaqeeyeen iyo shaqaalihii nato inay qeyb ka ahaayeen damaanadaasi ay bixinayaan laakiin cidna arrintaasi ma aaminayso waayo meelihii hore ay usoo qabsadeen damaanad noocaasi ay bixiyeen marka laga reebo madaxdii ay xukunka kala wareegeen ee xaasimad goboleedyadii ay qabsadeen dadkii shacabka ahaa qaar waa la xirxiray qaarna maxaan ku idhahdaa guryihii ay ay xabsi ku yihiin marka taalibaanku marka ay qabsadaan magaalada oo ay wadankan ay la wareegaan xukunkiisa waxay u baahan yihiin aqoonsi caalamiya iyo sharciyad bay u baahan yihiin qaabka iminka iyaga loogu bartay xukunka adag haddii iyagu ay doonayeen ay dalka kusoo rogaan sharciyad iyo aqoonsi caalami midna heli maayaan hay-adaha iyo iyo maxaanku irahdaa dowladaha dhaqaalaha siiyana dalka way ka cararayaan oo way ka baxayaan aada iyo aada umahadsan tahay doctor xuseen yunis